Ka dib imtixaankii dugsiga dhexe iyo dugsiga sare waxaa dib loo furay dhammaan iskuulada magaalada Kismaayo iyo xarunta gobolka Jubbada Hoose iyadoona ardaydu ay u wareegayaan kuwa dib ugu soo laabtay iskuulada fasalka cusub oo ay ka sii wadaan hayaankooda waxbarasho maadaama wasaaradda waxbarashada ay dadaal ugu bixinayso tayeynta waxbarashada.
taariikh kow bisha sagaalaad labada kun labaatan iyo shanta labada kun iyo labaatan labada kun labaatan iyo lixda sana dugsiyeedkiisii inuu furmay taariikh kow oo isniin ku beegan waxaan bulsho weynta reer Kismaayo ee ka rabnaa inay soo xareeyaan ardaydii waxbarashada ardayda waxbarashada ka maqanna sidoo kale waxbarashada la keeno waxay wasaaradda waxbarashada ee dowladda Jubbaland ugu talagashay waxbarasho free ah oo aan wax shuruud ah lagu xireenin ardayga oo waxbarashadiisa u imaanayo waad ka warqabtaan in iskuullo la dhisay la dayactiray loo hagaajiyey si tayadii waxbarashadii kor loogu qaado loo tababaray macallimiintii een, macallimiin aad u tababaran oo labadii bilood ee u xirnaa tababarkoodii haddana dib loo bilaabay oo dib loo tababar loogu xareeyey ayaa iskuulladii ee, joogto waxaan rabnaa marka si guud in lasoo xareeyo ilmihii waxbarashadii gaar ahaan in xoogga la saaro waxbarashada gabdhaha oo gabdhaha waxbarashada ku jiraanna la- lagu ogaado kuwa waxbarashada ka maqanna lasoo xareeyo hadwaaleed insha allah waxaan si guud marka aan rabnaa inay bulshada maadaama ay waalidiinta lafdhabar u yihiin wasaaradda waxbarashada iyo habsami u socodka waxbarashada inay ilmihii soo xareeyaan waxbarashadii keenaan waxaana anfici doono ee bedeli doono jiilkana maanta shaqaynaya waa ilmaheenaas ubadkeenaas annagay nugu xiran tahay dadaalkaan sameyno inay wax bartaan waxaan rabnaa marka bulshada reer jubbaland gaar ahaan degmada kismaayo in ardaydii lasoo xareeyo waxbarashada la keeno